Tan iyo markii uu dhintay taliyihii Wagner Group Evgeny Prigozhin saddex iyo labaatankii bishii Agost ee sanadkii hore waxaa kala daatay kooxdii uu hogaaminayay arrintaasi oo keentay in ruushku uu dib u habeyn ku sameeyo iyada oo laga bedelay magacii hore loona bixiyey Africa Corps kuwaasi oo hordhacoodii hore ay bishii hore tegeen dalka Burkina Faso haddaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa ciidamadan halkeese ayuu saldhigoodu noqonayaa waxaa arrimahaasi inoo faahfaahinaya jaamac faarax xasan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti ciidamadan cusub ee africa ah laga howlgelinayo waxa weeyaan waa ciidamo bedeli doona ciidamadii wagner waxa weeyaan horey uga howlgelayay wadano badan iyo africaba ka howlgelayay waxa weeyaan waa ciidamadaas ciidamadii bedeli lahaa oo hadda ruushku waxa weeyaan uu intii ugu badneed uu soo dhamaystiray ciidamadan waxa weeyaan waxay timiday geeridii ku timiday waxa weeyaan hogaamiyihii wagner sanadkii hore labadii kun iyo saddex iyo labaatankii marka sebtember adu ilaa december waxa weeyaan ruushka wuxuu dhigay istaraatiijiyad cusub oo waxa weeyaan ciidamada ciidamada bedeli lahaa la howlgeliyo oo la sameeyo marka waxa weeyaan wasiir ku-xigeenka difaaca ayaa wadanadan galbeedka africa iyo waqooyiga africaba waxa weeyaan booqashooyin ku gala bixiyey waxa weeyaan ciidamadanna waa ciidamada ka howlgeli doona shan wadan waxa weeyaan libya waa burkina faso waxa weeyaan waa niger waa waa mali waxa weeyaan iyo central africa waddanka ciidamadaasi waa ciidamo hadda waxa weeyaan xagaaga samarkan dhexdiisa insha allah adu waxa weeyaan ay ugu talagaleen inuu soo gabagaboobo waxa weeyaan howlgalkooga iyo nidaamintooda iyo agabkooga military iyo tababaradoodaba usoo dhammaystirmaan waxa weeyaan iyagoo waxa weeyaan wadanadan galbeedka africa ay wadano bad lah ay lahayn waxa weeyaan libya waa waxyaalaha ay ugu soo dareen inay arbooro iyo waxa weeyaan marsooyin qalabkooga diyaaradooda waxa weeyaan ay soo fadhiistaan helaan taasaa keentay in libiya iyo hogaamaha hogaamiyaha khaliifa xaftar in uu tago ruushka oo si weyn loogu soo dhaweeyay bishii sagaalaad sanadkii hore ruushku ujeedooyin badan buu ka leeyahay ciidamadan oo waxa weeyaan inuu ku ilaalsado danayaal badan oo africa waxa weeyaan kala dhexeeya ha noqoto waxa weeyaan kuwa military kuwa dhaqaale ha noqoto iyo kuwa waxa weeyaan walaal madaxdan isaga taabacsan ama taageersan imika ka abuurantay galbeedka africa waxa weeyaan ama inqilaab ha ku helaan ama si toosa u qabsadaanbe in uu ku ilaaliyo kuwa xukunka oo waxa weeyaan ay haddii tole waxa weeyaan ay gaashaanbuur ama waxa weeyaan ay bataan oo iyagu ay noqdaan haddii tole waxa weeyaan kutlad xoog weyn oo waxa weeyaan galbeedka africa ka jirta sidan imikaba aan aan aan waxa weeyaan aan dareenay ilaa saddex wadan ay ka baxeen ururkii ay lahaayeen ee dhaqaalaha waxa weeyaan ruushka dama aad badan baa kaga daabtan iminka afrikada iyo ujeedooyin badan oo military waxa weeyaan iyo si uu reer galbeedkan kale uga caydsan lahaa africa oo qaarad haddii toole in lagu tartamayo noqotay ruushku waxa kale oo awoodda saaray xoojinta xidhiirhka uu la leeyahay dalalka afrika gaar ahaan galbeedka qaaradda sida uu sharaxayo doctor xasan basri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka yemen ruushka oo la saaray cunuqabateen dagaalka ukraina kula jira wuu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasaddii faransiiska halkaa ayuu ka soo galay daaqadaas ayuu ka soo galay siyaasadda afrika islamarkaana afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balancy policy siyaasad dhexdhexaad ah oo markaa mutawaasin ah in markaa ay helaan oo hay-ad ama nidaam dawli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan marka maraykanka iyo jinaha iyo ruushka ayay kala dooranayaan afrikaanku oo markii xaalado ay u baahdaan deg dega sida tii dhacday corona oo kale marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan afrikaanku hadda ayay sii qorshaynayaan inay marka dal awood leh oo sida ruushka iyo jina oo kale gaar ahaana ruushka hadda ay kula jiraan heshiiska inay markaa ay ay la heshiiyaan ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo